agaasimaha guudahadda istaraatiijiga qaranka cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed oo shir jaraa-id ah ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka uu kordhay afar dhibic hal boqolkiiba sanadkii lagu kun afar labaatan xogtan ayaa muujinaysa korarka ku yimid dhaqaalaha dalka oo sanadkii lagu kun saddex labaatan ahaa toban dhibic sagaal bilyan halka uu sanadka afar labaatan noqdana koob iyo toban dhibic sagaal bilyan oo dollara agaasimaha guud hadda istaraatiijiyada qaranka cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed ayaa ka warbixinaya habka uu ku yimid korarka dhaqaalaha dalka hay-adda istaatiiska qaranka waxay si rasmi ah u shaacinaysaa warbixinta kobaca wax soo saarka dalka ama dhaqaalaha dalka ee ama g d b gross domestic product taasoo muujinaysa in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay afar dhibic hal marka loo eego qiimaha ee dhabta ah ama real termis kobacani wuxuu xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday ilaa dii markaas ou kobacu ahaa afar dhibic laba boqolkiiba waxaana kobacan si weyn u horseeday ama mataqaanaa sababay koror ku yimid maalgelinta iyo sarukac ballaaran oo ku yimid qaybaha kala duwan adeegyada warbixintan waxaa lagu diyaariyey iyadoo la raacayo habraaca caalamiga ah ee s n a ama system of national accountis waxayna si qoto dheer u falanqaynaysaa qaabdhismeedka waxqabadka iyo waxqabadka dhaqaalaha marka loo eego qiimaha guud ama nominal termis g d b-ga ama waxsoo saarka soomaaliya ayaa lagu qiyaasay bilyan sanadka halka sanadka uu ahaa bilyan warbixintu waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixinaysaa qaybaha iyo kharashaadka horseeday kobaca dhaqaale iyadoo xog miro dhal ah siinaysa kana ayna ka faa'iidaysan karaan hay-adaha siyaasadaha horumaryo dejiyo hay-adaha kala duwan ee mataqaanaa dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa dowlad goboleedyada iyo bahaweynta horumarineed iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan waxyaabaha dhaqaalaha kordhiyey waxaa ka mid ah kow maalgelinta raasumaalka ee kaabayaasha warshadaha iyo waxsoo saarka joogtada ah ama gross fixed capital formation ayaa ahayd isha ugu weyn ee kobaca dhaqaale ka qayb qaadatay waxayna kor u kacday labo dhibic shan boqolkiiba kharashka qoysaska soomaaliyeed wuxuu macnaha g d b da ama waxsoo saarka ku daray laba dhibic labo boqolkiiba waxaana taageeray xawaaladaha joogtada ah ee shacabku ka helaan qurba joogta soomaaliyeed dhoofinta iyo soo dejinta oo loo yaqaano not exportis waxay hoos u dhigtay kobaca eber dhibic siddeed boqolkiiba maadaama wax soo dejinta ay badnaatay ayna ka badan tahay wax dhoofinta dhanka wax soo saarka qaybta adeegyada ayaa weli ah tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya iyadoo kobaca xoog u leh lagu diiwaangeliyey dhismayaasha adeegyada maaliyadeed iyo gaadiidka taasoo muujinaysa firfircooni kobaca dhaqaalaha soomaaliya waxaa sidoo kale sanadkan kor u kacay celcelis inta soo gala ee dakhliga qofka soomaaliga ah u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha hay-adda istaatiska qaranka soomaaliyeed oo runtii si mug weyn leh ugu shaqeeyey in warbixintan ama waxsoo saarka sanadka ay suurto gasho waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa bahadweynta mataqaanaa beesha caalamka hay-adaha nagala shaqeeyey inaan g d b da soomaaliya soo saarnay soomaaliya ayaa kaalimaha ugu hoose ugu jirta wadamada ugu dhaqaalaha yaraa sida ay sheegaan hay-adaha ku shaqada leh